maalintii dowladdani la doortay oo xafiiska ay timiday shaqada inay bilowdo ay qabato ay ahayd ayaan la qabanin markii ugu horeysay ee dowladdu ay doorasho ka hadasho afar sano ku dhowaadka hadda xilliga sii dhammaanayo dhan bishii juulaay sanadkaanay ahayd bishii juulaay sanadkaana ugu horeysay dowladdu inay si public ah doorashadu waa dhacee ay tiraa doorashaa la qaban doonaa saan ay tiraa hal qof wax ay tiraado laakiin waxay ahayday bishii juulaay laba kun iyo toddobiyo toban ay ahayd in la yidhaahdo doorashaa loo dhaqaaqaya noocaasaa laga shaqaynaya waa saas ayadoo weliba heshiisyo horudhaca dowlad nimanka hadda dowlad goboleedyada iyo ka tirsan madaxda dowladda ay gaareen oo baydhabo lagu shiray oo la yidhi proportional representation wax la yidhaha la qaadana doorasho qaabyar wax yar laga sheegay haddana shaqo lama qaban marka in maanta meeshii laba kun iyo lix iyo toban aan joogno oon ku noqonno waxaa kalifay shaqo la qaban waaye shaqo la qaban waaye horumar siyaasadeed dalku inaanu gaarin oo siyaasadii localka maxalliga ahayd ee dadka in laysku soo celiyo institutionka siyaasadda in la xoojiyo dimuqraadiyadda in hore loo sii qaado in maxaanku idhahdayey la sii kaaba ay ahayd macnaheedu dowladdu waxay maanta saxiixday oo timber ay ku dhufatay afartii sano oo sii dhammaanaysaahay wax horumar oo siyaasadeed oo dalka laga sameeye ma jiraan bal dibudhac meelaha qaarkood laakiin dibudhacaaba ka jiraba marka laba kun iyo lix iyo toban doorashadii ahayd in sideedii loogu noqdo intaasaa keentay